yani wadanka soomaaliya xaaladii ku sugan yahay markii la fiirsho markasta khatar buu ku sugan yahay maxaa yeelay wadamadii jiraankii oo hadda jeer la aadayo ama qaxootihi jiraan ama ganacsi jiro waa dhib jiro waayo khatar jirta iyo xaalada guud ahaan siday tahay waxaad un la adeegsanayo waa un arrinta mxu ahayte wacyigelinta ah iyo waxyaabo badan sidooda oo si lagada weli aan ahayn laakiin ilaahay baa ummadan yani runtii badbaadadeeda yani runtii badbaadinaya arrinta kale raba inaan kuu sheego guud ahaan dhanka taraafishinkiisa ama maxu ahayto saabkuu ku gudbo la yaqaano oo weliba ugu horeyso muxuu ahayto dhinaca galmada markii laga soo tago wuxuu kale ku gudbi karaa waa kii la yidhaahdo dhiigay dhacaanka qofka markuu gaaro qofka jiran dhacaankiisa markuu gaaro qofka fiibo ama loo isticmaalo qalab viruska majeligii yani wata markii uu gaaro yani loo isticmaalo qofka kale dhiiggiisa u gaaro wadankeena waxaa weeli jira oo in la xuso ah in caada dhaqmeedkii daaweynta caada dhaqmeedkii uu weli wadankii ka jiro oo ah in yani weli la isticmaalayo dalqagoyntii qungoyntii ilka bixintii muxuu ahayto sarsarmadii toobinkii muxuu ahayto gudniin fircooniga ahaa gudniinkii wadarta wiil ilmaha wiilasha ah iyo dalmadii lagu dhalayay goobaha aanan caafimaadka ahayn intaasoo weliba loo isticmaalo qalab aan jermi dilnayn ama aan virus dilin taasoo marka qof hadii uu qabo uu soo maro uu gudbi karaayo yani u gudbi karaayo inta kale taas waxaan usoo qaatay dhawaan baa waxaa isbitaalkeega igu yimid wiil yani ha-ooyo oo wiil yar wadato wiilka wuxuu jiray lix sano lix sano ayuu jiray waa way keentay cunuga waa xanuunsanaa meelo badan soo marisay haddee markay soo marisay meelahaas oo dhan waxay yani dabcan waxaanba weli ku yidhi haddana dhafar caruur maahiye waay maxay igu keentay marka waxay tiri haddee yani problem oo dhibaato oo dhibaato dhibaato oo oo muxuu ahayto oo yani beerki waxbaa laga soo sheegay waxaa ti tiri waa firin waas waa ka weynay kadib waxay danta la baday inaan u samayno inaan u samayno baaritaan oo muxuu ahayto h i v infectionkiisaan ka fiilna h i v aids waxaa dhacay cunugii lixdan sano jiray in uu positive noqday oon cudurka ka helay isla markii waxaan ictiqaadnay shakiina galay wuxuu noqday inay hooyadii ay qabto hooyadii anigoo u sheegin ayaan si kale u galnay waxaa dhacday habartii inaan dhiigga ka wada dhiigga ka qaadnay habartii waxaa cajiib ah in ay hooyadii ay negative keentay oo cudurkii laga waayo taasaa marka welwel weyn nagu samaysay maxaa yeele cunuga hooyadiisna ma qabto sigiina cudurkaa laga helo lix sano jira aabihina marka waxaan galnay marka weydiin kalaan galnay cunuga aabihina ma la baara mise looma baahna aabaha looma baahna aabaha looma baahna wuxuu ku gudba dabcan waa vertical transmissionka oo ah hooyada inay u gudbin karto cunuga markii yani uurka ay leedahay wuxuu foos u gudbi karaa waa middaa marka waxaa dhacay odayga ma aha odayga shaqo kuma laha odayga wuxuu ku daaran karayaa dabcan hadduu qabo hooyada ku daaran karaayaa habartana waxay usii gudbin kartaa marka haddii ur leedahay cunuga ugudbin kartaa adeera yani qaar mar marna maba dhacdo nasiib wanaag ama hadday daawo qaadato yani difaaci ama yani maxaa ahayto viruskii lowdinkiisa hoos u dhaco badana hataa marka hataa ma gudbin kartaa ligaa laakiin markaan habartii maba qabtaba waa negative welwelkana gale marka wuxuu noqday intuu ugu imaan karaa cunugii baadigoob baan galnay waa raadinay habartiisaan ugu sheegan aan qoon weyne cunugii arrintiina kadib hooyadii markaan u sheegnay kursiga ku fadhiseeda ka dhacday dhibaato kale meesha looga timid marka siday noogu jawaabto ay loogu sheegto cunugaan meesha ay geysay waxay kusoo samaysa hadday jiraan goobo ay geysay lagu guday ama dalqa laga gooyey ama qul laga gooyey ama ilka laga baxshay wixii aan dabagalnay calaa kulli xaal waxaa noo soo baxday in cunugii ay laba jeer geysay meelahan yani caada dhaqmeedka lagu daaweeyey iyo kabixinta iyo dalqagooyinka ah iyo qungoynti halkaas ayayna arrinta dhacdo weliba waxay noqotay meel la yaqaano oo ilmaha badanaa la geeyo xaafad xaafadaha ka mid ah magaalada muqdisho ah dabcan waa lagu raad joogaa cunugii arrintaa dhacday cunug waxaan kala hadalnay qolooyinka banaadir isbitaalka oo qeybta yani daawada laga siiyo maxaayto dadka cudurka qaba cunugii hadda daawadii uu qaatay xogga waadiga roon yahay laakiin waa roon yahay aan dhihin weli waktigii lama gaarin laakiin waa lagu bilaabay marka taa waa khatartaa rabna inaan ka digno bulshada soomaaliyeed inay ka waantoobaan iskana ilaaliyaan goobahan caada dhaqmeedka lagu daaweeyo oo dadka la geeyo iyo carruurta ee ay tagaan cisbitaalada yaalaan muxuu laga helo qalabka nadiifka ah oo jeermi dilan si ay uga fogaadaan infekshanada noocaas ah ama ha noqdo h i v aidiska yani viruskiisa ama ha noqdo infectionkiisa ama ha noqdo muxuu ahaye hepatiska ama b ama c cagaarshooga noociisa b d c-ga kuwaasoo ah kuwa aada ugu gudbo maaragtay dhiiga iyo kuwo kaloo kaloo kaloo badano daarshiyo kale ah waa arrin xanuun badan waxaan rabaa inaan ogaado maxay kuugu soo dhacday dhakhtar ahaan in cunugaasi aad ka baartid h i v ids waxa weeye wixii oo dhan baaristii oo dhan baa timid cunugii qandhaa qabanaysay yacni tabardaro laakiin la qaadan kari waayey xumadii qandirbar yaran ku arkahayay baaristi kale loo sameeyeyna wax organiska wax gaara waa laga waayey marka yacni meel kale loo dhakhaatiir badan waa soo mareen weliba dhakhaatiirta carruurta ah marka ilaahayna u ilhaamiyey maxaa yeelay shakigii galay wuxuu ahaa intaan o dhan iyo cundisan ah iyo anemiyadan iyo qandhadan joogtada t b ma qabo cudurada infectionka ahay oo dhan oo muxuu ahay tisaadeyda ku dhacaya ma jiraan cuduro muxuu ahay tobacnantrite shuban iyo waxaa kaloo jireen kaa iloobay shuban baa jiray oo joogta ahaa shuban baa jiray cunuga oo muxuu ahay aada u daahimayey oo weliba markii hore gasontrite caadi loo daaweynayey marka taas bay igu soo dhacday markii dambe differential technology yani kan ka saar kan ka saar maxay noqon kartaa maxay noqon kartaa taas baa markii markii dambe ay noqotay inaan bal ku day ah weliba ku fiiri yani wixii kale dhan waa la baaray bal ku fiiri balkana maaragtay bacdamaha waxyaabahaas oo saktiga dhalin kara ay meesha ku jiraan taas ayaa keentay taasaan ilaahay maaragtay nagu ilhaamiyey taasna aan maxaa aan ku helnay technologigii cunugii oo weliba cudurkii markaas yani cabaar lasoo gaala dhacay saasaana markii dambe alxamdulilah haddana yani dabcan hadii markii daawada loo bilaabay waa ogta haddii daawadii dadka loo bilaabo waxweyn ka taraysaa xagga weliba yani wax ka qabashada xagga difaac iyo kobcinaysaa adaa ku watay ilmaha intaanoo kale la eg ma jirtaa mar haddii dawadii loo bilaabay fursad uu cudurkii isaga difaaci karo ama uga soo kaban karo ma jirtaa fursad uu ilmahan oo kale leeyahay hadduu dawo helo waa dhacdaa walow difaacooda ilmaha aada u hooseeyaan gaar ahaan ilmaha yaryarka ah laakiin haddana dabcan waa soo kaban karaya waa dhacdaa maaragtay haddii markaa yani xanuuno daran aysan oo infections ahu kusoo gabado burkalistic diseaseka la yidhaahdo cudurada yani ka faa'iideysanayo difaaca markuu hoos u dhaco oo yani cudurkan badanaa h i v aidiska lagu arko gaar ahaan weliba markuu cudurka u gudba aidiska dhabta cudurka u noqdo xaaladii difaacana aada hoos ugu dhacdo cuduro badan ay soo baxaan oo la yidhaha burtalistic diseaseka oo waxyaabo yar yar oo markii hore waxba aan qofkii ka qaban jirin markaas ay kusoo bahaloobayaan ay dhibaateyn karaayan haddaysan imaanin inuu soo kaban karaayo oo difaaciisii yani hadhow yani soo kabci karaayo waxna ka qaban karaayo maasunada imaan kari lahaa ama khatarta gelin kari lahaa doctor dufle waxaa jirta dalalka africa cudurkan aidiska aad ayuu uga jiraa hase ahaatee waa lagu baraarugsan yahay oo dadka qabana dawooyin ay qaataan qaarkood ama inta badan haddana dadkii wacyigelin bay qabaanoo waa layska ilaaliyaa laakiin gudihii soomaaliya waxaa moodaa in meelo badan uu ugu soo dhuumanayo iyadoo qofkii uu iska yahay qof hadda ilmahan oo kale waa ilmo yar sabab uu ahaa waa innocent cudurkiina wuu ku dhacay dembigii male waalidkiina male waa loo dadaalaya marka me xarumahan oo kale aan u diyaarsanayn in birihii wax lagu qabanayay ama midiyihii la isticmaalayay aan jeermiska in laga dilo aan u diyaarsanayn khatar intee la eg bay ku hayaan caruurtii soomaaliyeed iyo bulshadii iyo qoysaskii wallahi waa arrinta runtii walwalaahowgii walwalka nagu hayay kamid tahay maxaa yeelay dadkina weli caado dhaqmeedkii ama maxaa caado daaweyntii qaarkood kama kobcin oo kama weynaan weli waxaa moodaa inay si ugu xiran yihiin dadki waxaad isticmaalayana waxaad moodaa weli inaysan ka waantoodin oo weli ay wadaan maxaa yeelay waxayba ka raadinayaanba nooc min ganacsi ah oo ay yani runtii ay waxaas u isticmaalayaan ama muddo la soo isticmaali jira ardayaasheenaan kasoo aragnay qaar dhahayaa la arkay oo aan kasoo gaarnay marka waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan oo badan oo badan bulshada in la siiyo si looga waantoogo aaditaanka iyo kodidda goobahaas dhibaatada iyo khatarta weyn ku hayn karaa carruurta iyo dadka waaweynba si markaa loo jiheeyo ay u tagaan dadka markay u baahdaan dhakhaatiir yacni ku leh khibradna u leh aqoonna u leh iyo goob caafimaad isbitaalado kale oo qalab laisku hubo oo yacni saralayiga ama jermi jiryan laga heli karaayo in lagu ilhaamiyo oo dadkii lagu wacyigeliyo oo wax badan loo sheego ayaa aada loogu baahan yahay maxaa yeelay dadka qaarkood gaar ahaan weliba xiliyadii soddon sano u dambeysay wadankii dhibaato iyo dagaalno iyo barakac iyo waxa wuxuu ku jiray maaragtay fax marka waxaa moodaa wax badan inay maaragtay weliba dhibaatooyin badan ay kasoo gaareen baa moodaa dhinacaas ama noqoto xagga wacyigelintii si waafiya si loogu baahnaa aysan u dhicin laga yaaba meelo qaarkood goobaha loo qaxay oo kale ama tuulooyinka mabaadiyaha dadkii waa lasoo noqday ha lasoo noqdo qaarkood magaalooyinka dib lagu soo noqday waxay u baahan yihin weli wacyigelin maxaa yeelay dad baa weli caadooyinkii inaa wajadna min aabaa'ina waajdaadina ah owayaasheena aabeheenan ka aragnay ah ayay weli maankooda ka buuxa way ay leeyihiin waxaan tegaynaa muxuu hayto kii ninkii dalqada goynaayey ninkii kunka goynaayey marka hal qof oo cudurada faafa sida i d-ga idiska iyo viruska keena eema yani viruska keena cagaarshowga d-ga iyo c-ga immediately si degdega wuxuu u wada gudbayaa inta kale maxaa yeelay wax sterilizama marka khatar weyn iyo welwel weyn ayaa jira